suldana marka hore kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowa haddaan horay u galno waxaad la socotaa in baarlamaanku ay kalsoonida kala laabteen xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore kadibna uu isagu iscasilay saad la socoto arrintaas waxaa ka dhashay saameyn xooggan xasarado ayaana ka dhex jira dowladda federaalka ah maxaad ku qiimeynaysaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah walcaaqibatu lilmatqin walaa cudwaana ilaa cala daalimiin horta allah mahad iska leh haddii aan u soo dhowaado mawduucay su-aasha waxana wax cusub ma aha waa wax ay intii dalka nimankan reer galbeedka iyo gaalada iyo madowgan ay keensadeen ay haysteen laga soo bilaabo cabdullaahi yuusuf dhici jiray marka mid walba maalin walba mid ay shaqada ka cayriyaan ila iyaga ku shaqeeye eh untiibaa dhacday iyagana ay isku diraan waxaana hadda soo muuqato oo soo baxday inay ku khasaareen oo maraykanku waa la socotaa oo saxaafiyeedka uu ka saaray ama canaanta loo soo jeediyey ninka dalka gobanarka ama xaakimka ka ah ee la yidhaahdo yomoto donald yomoto oo isagoo ah gobanarka ama xaakimka gumaysiga soomaaliya lagu hayo laakiin magaca u n iyo reer galbeed maraykan loo saaray dadkan lagu khaldaay laakiin dadka inta badan hadda ay ku balaarsan yihiin taasoo muujinaysa inay ku khasaareen dhaqaale ay ku bixiyeen soomaaliya kuma ay bixin dhaqaale runtii laakiin waa gorayadii afka loo mariyo subaga marka waxaad cuntay neefka cuntay oo kala wey oo waxaas magaca soomaaliyed baa lagu cunaa laakiin khamrada iyo tigidhada iyo diyaaradaha iyo xumaanta uu ninka u n ta ama maraykanka soomaliya wakiilka kharashaadka uu galo ayaa soomaaliya la saaraa iyagana xoogaha tigidhaa baa laga baxshaa xoogahana jawaabka waa loogu rida waa dhaqaalaha lagu nala sheeganayo leeyahay soomaaliya ayaa lagu baxshay marka wixii dhici jiray unba ka mid tahay wayna dhici doonaan dalka intay nimankan haystaan oo soomaaliya gumaysiga ay ku jirto waa tahay xasan cali khayre markii baarlamaanku ay ka tuureen xilka waxa uu qabtay shir jaraa-id waxa uu sheegay inuu iscasilay islamarkaana uu soomaalida u yahay tusaale waxaad og tahay in hortii ay iscasileen ra-iisul wasaarayaal uu ka mid ahaa cali maxamed geedi markii xabashidu ay amreen uu ka mid ahaa xataa farmaajo cabdiweli sheekh iyo kuwo kale marka muxuu ula jeedaa ama aad ku fasiri kartaa ereyga ah waxaan ahay tusaale horta waa iscasila waa iska hadal nafla caariya oo madax meelaan madaxa loo saarman lama isma casileen hadday tiistaan isma casileen waa la cayrshay marka tusaalaha uu anugu aan u malaynaya inay ta waxa weeyaan waa ninkii ugu qiimaha iyo waktiga yaraa ee la casilo hadda ka hor baa nin oday soomaaliyeed baa nin wuxuu ku dhiftay dadkaa dexda degaa ilaa xeebaha wuxuu ku dhifta ul yar markaasuu ninkii dhint markaasuu ila aryaha dhilif dhowaa madooliya biyowbay geshee marka ninkani waa ninkii ugu raqiisnaayo oo ugu sahlanaa oo si sahla loo casilay oo aan booshin iyo dood iyo wakti iyo daafacad iyo kuwa kale xoogaha maalmo iyo saacado iyo waktiya kharash ba xataa ku bixi jiray iyo laaluush iyo caynkaas sida aan tuunsannahay laakiin waxba kuma bixin waa the least time and cost baa la ingiriiska wakti yar iyo kharash yar taasuu marka tusaale u yahay suldaane markaan si toosa u eegno sababta xilka qaadista ee khayre ama isku dhaca isaga iyo farmaajo waxa uu bannaanka u soo baxay markii uu soo idlaaday shirkii magaalada dhuusamareeb maxaa la isku qabtay horta nimankan niman is yaqaanay oo kambeyn siyaasadeed ama lo siyaas soo gala maaha ama asxaab ka yimi waa niman ninba meel laga keenay waan is aqoon oo nimankan dalka haystaa ay isu keeneen oo iyagu ka taliyeen oo kaa maraykankana maraykankaa watay inkastoo magaca soomaaliyeed lagu doortay oo laleeyahay soomaaliyaa dooratay oo mada afka nooloo marinayo dufanka beenta ah soomaalina may dooran mana dooran rag corruption iyo laaluushii wax xuun kusoo baxay unbaa afka loo mariyey soomaalina aan matayn laakiin magacii uun loo arko nina yurubiyanka wato reer skandinavia annaga halkan jaamacad ka wadiga jirna way joognay raggaan aad iskugu ficayna waa ahaa waa iyo ninkaas waa ninka norway ka yimi xasan cali khayre macaariif badan baan nahay waaduu jaamacadda dhigan jiray ayaan maalin muxaadaro u jeediyay isaga rag ugu jiro oo aan kala hadlay xagga dhaqanka isagii wasiirka hore waxbarashada cabdiraxmaan cabdifataax cumar cusmaan waa raggaan soo xibahayno runta isnaqaanay laakiin dee isku araa iyo isku farti aragti midna mani niman saas u yaqaana maahan oo shaqeeye maayan ahayn marka nin walbana hadaf buu leeyahay waxyaalo badan oo aan saxayn bay soomaaliu sheegtaayo waa seediyaal iyo waa xala soomaalidu waa iskujitaa soomaali dhan baa seediyaal iyo abtiyo adeerso wax qiimaha ma samayso labada gabdhood ay kala qabaan baa labada qoys bay kala sheeg kartay wax macnaha ma samayso isumana dhowaa seedi lama oran kare eh gabar soomaaliyeed unbuu qabaa kana gabar soomaaliyeed buu qabaa marka isuma geen siyaasad iyo jacayl ay taqaaneen iyo hadafay ka midaysnaayeen kumana yimaada madaxda soomaalida caynkaas waa dad laysu keeno oo aan marka nin walba hadafuu watay nin walbana hindisa siyaasiyeed baa ku jira marka xogaa waxaad malaysa farmaajo ee khayre waa ka reer magaalsan yahay farmaajo waana ka waxaanay dhahan flexibilityga kaga dhow yahay waa nin galgal badan oo saaxiib badan oo reer magaala oo shaactiro badan oo xarago badan oo run iyo beento ay u kala socnaynoo isagu meeshaad u malaysa inuu xoogaa hindisa dhaqaale u joogo kana xoogaa waxaad umalaysaa nin iska xiran oo aan war hayn xaaladdan aad ula socon la taliyaal xunna leh isdhexgalkiisa iyo dadla dhaqankiisuna ayan badnayn baan u malaynaya inuu yahay maskaxaanna un waxbaa un aniga cilad baa jirtaan dareensanahay ama walihaad ama doqonnimo haatee taan dareemayo ama la taliyaashiisa xun marka laba aragti bay kala qabaan ninkan wuxuu qabaa in dad in laysdaad raaciyo waxa jira oo ah waxay dadka badan rabaan kuwa goboladu kuwan siyaasiyiintu isla mid baa cad marka munaafiq ma aha farmaajo runta markaad soo egto wixii uu ka sheegay dhuusabnaan buu sheegay waxaana u soo baxday ninkan inuu dhabar jebiyey oo raggii ula dagaalamayay oo ninkan maamul goboleeda weliba puntland iyo jubbaland ayaa waxay ku hayeen daqdi siyaasiya maadaama kuwa kale isagu gacanta ku hayay qaarna uu qeyb ka ah inuu farmaajo dhisay la tuulsan yahay laakiin aan kaa dhexgala e iyadoo khilaafoosaad uu ka dhex jiro xasan cali khayre iyo farmaajo haddana shirkii dhuusamareeb waxay isku muujinayeen dad wada socda waxaa taa ka sii daran ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu isaguna daba taagnaa oo uu jallaafeynayay khayre isagoo la safan ee farmaajo maxaa heerka intaas la eg gaarsiiyey bay kula tahay madaxda dowladda federaalka ah waa saasa dee waan ku waday waxa weeyaan ninkan maadaama uu nin reer magaalka galgal badan yahay daasraacin buu bilaabay wuxuu arkay xisbiyadii muxaaradka iyo qolyihii goboladuba inay diidan yihin marka halkaas inuu waxa la yidhaahdo bias ama garabsiin ayuu ka bilaabay waa talaisku dirtay sababta wuxuu arkay ninkan inuu shaksiga dumi karo ayna soconayn waxa la yidhahdo qof iyo cod oo dee taasi weligeedba dhici mayso sababta dalka iyagu ma haystaan dadka dalka niman kale ayaa xukuma marka laga reebo jidka ay maraan oo lagu qarxiyo iyo villa soomaaliya marka saa la adligeed way muuqatay inuu xagga isu janjeeriyey oo yidhi dee dabkii baxaya dab lagu qaatay nimankana uun guulaysan doone eh xagga hau janjeerso inuu sameeyey way muuqatay oo way dhacday oo dee shirarkii bay ka dhacday laakiin khayri mid baa ka maqnaydo nin uu la dagaalamay oo xagaldaaciyey oo uu docfuruur ku sameeyey oo uu layn ku furay oo uu garabkiisa ka baxay inuu sii aamino ama inuusan inqilaab ku samaynayn ama uusan la dagaalamayn baa isagana ka hoos baxday oo wadaed baa ku jira isna xagga ah dhaqankiisa aad baa la soctaay waa in aad u xaraga badanoo show of badanoo runtii beentuna ay u kala socneen saan tilmaamada marka saa la adligeed waxaad u malaynaysaa in ay gardanadu ay khayra ka timi sababto a waxa iska ogayeen buu ka baxay xaqiiq jirta wey waayahay markaan eegno farmaajo dhankiisa muxuu samayn karayaa bay kula tahay dad baa waxay leeyihiin markan wuxuu helay fursaddii uu wakhtiga ku darsan lahaa dad kale waxay qabaan aragti ka duwan ee dhankaaga iyo xogogaalnimadaada maxaa xigi kara xilka qaadistii khayre daniyow farmaajo waxaad u malaysaa sheeko yar baan kaaga sheekeynaya waa hadda ka hor baan waxaan ka akhriyay meel meel nin oday baa ii sheegay oo filin yar buu firsay wuxuu igu yidhi qolo baadiriyiin oo reer oo caddaan ayaa africa la geeyey tuulo ku taalla kaniisada abu dadka marka u heesti la diin maayaan heestu bay ku hayaan marka wiili gabar yarna waa dhaleen wiil gabadha iskuul baa la geeyey tuuladu leedahay oo gabar madow macallin ka tahay tuulada iskuulka wax u dhexeeya tog ama doox laga gudbo subaxii galabtii laga soo gudbo xaggaasa carruurta qado iyo ku cunaan oo casarkii bay soo noqdaan marka marka ay subaxii marayaan libax baa dooxa ka qayriyo cabsida wiilka iyo gabadha caddaanka ay ku gudbaan maadaama madowga ay barteen iyagoo deegaankoodii yahay laakiin qolada caddaanka deegaanka ku cusbay markii xagga tagaanna gabadha macalimadaa waxay ka sheekaysaa nuclearka caalamka maraykanku u haystaa boqol madax ama waxa la yihahda nuclear stokes oo madax ruushku u haystaa laba boqol shiinuhu u haystaa konton wax caynkaasi ka sheekaysaa oo aan meeshaba ool maalintan wuxuu ku yidhi wiilkiilaa macalimadii you are in the middle of nowhere macnaha kelmad ingiriis macnaha tahay adigu waxaad ku sugan tahay meelaan jirin ha ka sheekayn madaxyadan maraykanka iyo ingiriiska iyo ruushku haystaan nuclearka oo aanan aqoon inay sax yihiin kale amana hubini libaxan cabsida noo keena maalin walba ana gudbi weynay galabtii subaxi maad xagga gaadhaan oo aad argagax aan ku jirno xal laga gaaro kanaan howlana marka gabadha wuxuu tusayay meel cidlaa inay jafayso waxaan sheekada ka sheekeynayso marka farmaajo waxaad malaysaa wuxuu la mid yahay gabadha sababtoo ah ma fahamsana meesha uu ku fadhiyo iyo cidda dhidabada u haysa iyo taangiyada uu ku fadhiyo iyo cidda dhaqaala haysa iyo saacadday ka tagaan wuxuu ku sugnaan karo marka nin noocaasa weye waxaad malaysaa isma lahaa dowlad soomaaliya isagoo madax ka yahay oo sidii macallinkii maxamed siyaad barre oo kale oo awood dalka haystayoo dowlad ka dambe soomaaliya ma jirin isaga siyaad barre wixiina abiga wixii didanba nooc kasta ahaatee dowlad dalka dhex xukuntabe afrikana daqdi gelisay waliba xabashida iyo kenya dalalkan cadowga dariska marka nin noocaasa weeye marka hadda waxaad u muuqata qolada keentay inay ka tashanayso oo aan u malaynayo inyamota governorka ama xaakimka gobolka ama dalka umagada u keeni doono iska tag un dhihi doono sidaa cabdullaahi loo galay oo habartii jindai briser ay u gashay oo tiri adeer ereboorka nairobi hor iska tag waxaan rabnaa soconaya waxaad uga socon maysi marka ti un bay ku dambaynaysaa wax hadda magacaabo rasaara macno keenayana ma jiro doorasho cod u leeyahayna ma dhacayso fakto ahaan xaqiiqna ma dhacayso dajuurana dalka ma xukumo oo tiyaatarka bool ma dhigi karo ama sanduuq oo ku dhegan madaxtooyada marka saasay u muuqataa qofkii caqlina u arkay laakiin dee wixii jacayla oo qofkii wax ka jeceli ee dad soomaalidu jacayl ama qabiil ama dan bay ku dhisan tahay waa laga faalloon kara oo dad caynka u fikiraya wey jiran laakiin siyaasadu saasay u muuqataa ugu dambayntii kolley xilka qaadista khayre waxay saameyn ku yeelatay shirkii magaalada dhuusamareeb iyo si amba qaadistiisa waxyaabihii ka soo baxay durbadiiba waxaa xilka qaadistaasi dhaleeceeyey hogaamiyaal uu ka mid yahay kan puntland saciid cabdulaahi deni weliba wuxuu si cad ugu dacwooday ama uu u qayladhaamiyey beesha caalamka qolyahan beesha caalamka la yidhaahdo ee maraykanku ugu horeeyana waatay muujiyeen inay kasoo horjeedaan xilka qaadista oo qaswadayaal ay ku tilmaameen baarlamaanka ma dhab bay ka tahay maraykanka mise way laba wajiileynayaan maxaad si ka odhanaysaa hadalka deni maya de saciid cabdullaahi deni waa siyaasadda wax badan buu ka fahamsanya sababto ah wasiir buu ahaa wasaaro ahaa macnaha muddo siyasada kusoo jiray marka wuu garanaya dalka meesha laga haysto runtuu sheegay waxyaalahan kulaxsan waxaa ka mid ah inuu dalka sheegay in dalka ay beesha caalamka xukunto oo na haysato oon dalka dooda ka jirin waa ku raacsanahay waa kelimadu xaqda waa kelimada xaqa laakiin anugu fasalkeyga waxaan u qaadanaya inay xagga xaq ay tahay isaga ujeeddo kastaa kala hado ama ujeeddaha kala hado ama dowlad inay jirto ha muujiyo laakiin dalka inay nimankaasi xukumaan oo governar dalka joogo oo inta kalena ay shaqaalo tahay buu muujiyey waana waana taa waa kala mid aysnahay waxaa kaloo kala maysan qof kastoo arka dalka in la haystana waa waa qaba arrintaas waa run inay dalka iyagu aakhirka soo fargelin doonaan oo warqaday soo qaadeen oo bare release ah ama waxa la yihahdo warqad yar ay qoreen oo oo lasta midod la yihahdo inay ku xukumi doonaan oo amar ku siin doonaan waa iska cadda dalkana inuu dee ku jiro gacanta buu muujiyey waana ku raacsanahay waana arrin jirta oo waxaanu dadka u sheegi jirnay marka way fiican tahay in maamulada mid ka mid ah oo qaba beesha caalamku inay beel caalam tahay dalkuna xor yahay inay ka soo baxdo waa jeclaa kuwa kalena da waa sugaynaa inay unsaa u dhawaaqaan waa arrin ay saasayna ku gabagaboobeysaa saan filayo